qarax wuxuu ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo ciidamada inta badan ay marayeen ayuu ka dhacay meel wada ah oo laga ganacsanayay oo maqaahidi ay ku yaaleen oo inta badanna islahaayeen ciidanka qaranka ayaa meesha inta badan mar ayay xalay ku aaseen laakiin ujeedkooda wuxuu ahaa kolonya meesha maraysay oo amniga xaqiijinaysa inay la egtaan mana aysan u suuragelin oo khasaaro badan kama dhalan laakiin hal gaari oo suugsuuti ah oo ciidamada qayb kamida ay wateen ayuu halaalay marka aduu khasaaraan ka dhashay alxamdulilah sidii wax u dhaceen waa loo badbaaday alxamdulilah maxaa dhimasho iyo dhaawaca oo gaariga askarta soo gaaray
inta hadda la xaqiijiyey adugu ilaa laba askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalki ama qaraxii khawaarija ay halkaa dhigeen dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhib badnayn oo ilaa saddex askariana way jiraan waa tahay maadaama goob suuqa ay ahayd sidaad sheegtay oo dadku ay maqaaxiyo ama goobo ganacsi halka ku lahaayeen maxaa shacab oo khasaare ka soo gaaray qaraxaasi waa mahadsan tahay falilah alxamdu shacabka erida joogay wax dhimisho ah iyo dhaawaca midna kama gaarin meeshaasna markaas waxay ahayd meel inta badan shacabku ay ka fog yihiin markaasna aad aan maaragtay loo soo amrin waa tahay mas-uuliyiintii gobolka gado ayaa tihiin waxaad moodaa in waayahan qaraxyada ay kusoo badanayaan meelaha qaar ee gobolka gado maxaa sabab abaa laisdhihi karaa xilligan in qaraxyo ay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka gado waa mahadsan tahay qaraxyada oo soo badanayo waxay daliil u tahay maadaama khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan dagaal lagu qaaday gobolkan gadana sidaad la socotid iyo guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland faska labaad uu ka bilaabanayo habartooda oo yaraatay oo ay sii baaba'ayaan oo ciidan u diriro oo meel ay ku weeraraan markay waayaan ayaa waxay bilaabaan in qaraxiyo iyo dad isniidaaminayo iyo gaadiid iyo miino meel la geliyey ayay maaragtay samaynayaan taasna hadee waad garanaysaa de waxay daliil u tahay inay nimankan tabar dhigeen marka maamulkiina maxaa u qorshaysan maadaama xiliyadii hore deegaanadaas amni ahaayeen haddana falalidi ku ah amnigu ay kusoo kordheen
deegaanadan sadan u soctay waxay ahaayeen gobolada dalka meelaha ugu nabada badan buu ahaa gobolka gado in amnigiisii sidaa in qaraxiyo iyo waxyaaba hadda ay shabaabku ay fuliyaan ayuu noqdana waxaa sabab u ahaa conflict siyaasadeed oo gobolkan ka jiray sii ay ahayna alxamdulilah hadda way dhamaatay maamulkeeda iyo ciidankeeda iyo shacabkeeda isku meel bay hadda u socdaan insha allahu tacaala waxqabadkanaga koowaadna maamulkanaga gobolka waxaan rajaynaynaa in annaga iyo bulshada iyo maamulka degmooyinka oo isku duuban iyo ciidamadeena in khawaarijta tillaabo rasmiga laga qaado sidii deegaanadan looga erib jiri lahaa oo dadkaana nabad iyo horumar ay u gaari lahaayeen